barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda afarta bisha afraad ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay maanta marti ku tahay gabar dhallinyaro ah oo ku luuqaysa heesaha qaraamiga ah ee ay horey u qaadeen fanaaniintii hore horta heesaha qaraamiga oo dhan waan jecelahay laakiin heese waxaa jiro marka aan qaadayo aan aad u jecelahay inaan qaado inaan jeclaadana waxaa kalifay dadka dhegaysanay markaas heeska qaadayo ama waxay dareensiinayaan inay ku soconayso heeska heesta maantana waa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
warbaahinta maxalliga ah ee dalkan maraykanka ayaa axadda maanta ah ku warantay in ninkii jimcihii aanu ka soo gudubnay baabuurka ku jiray laba askari oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada xarunta koongareska maraykanka uu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka oo magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararka ee a b sabtidii u sheegay in baarayaashu ay rumaysan yihiin in ninka weerarka geystay uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo madaxa looga jiray muuqaal laga duubay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada washington d c ayaa muujinaya nin midi gacanta ku wata oo ka soo baxaya baabuur burburay kaas oo ku orday askarta halkaasi ku sugnayd weerarkaasi waxaa ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay sihayaha xilka taliyaha booliska ee xarunta koongareska ee capitol hill yonanda pitman ayaa xaqiijisay in ninka weerarka geystay oo ahaa shan iyo labaatan sana jir lagu magacaabo noa green uu ku dhintay isbitaalka kadib markii ay ciidamada rasaas ku fureen weli si rasmi ah booliska u mashaacin sababaha ka dambeysay weerarka uu ninkani jimcihii ku qaaday ciidanka ilaalada xarunta koongareska maraykanka ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee washington d c mas-uuliyiinta ethoobiya ayaa sheegay in ciidamada eritrea ay bilaabeen in ay ka baxaan tigree halkaas oo ay kaga barbar dagaalamayeen dhinaca ciidamada ethoobiya dagaal ka dhanaa hogaamiyaasha baxsadka ah ee gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa sheegtay goor dambe oo sabtidii shalay ahayd in eritareyaanku ay sida hadalka u dhigeen hadda bilaabeen in ay banneeyaan tigree ciidamada dowladda etoobiyana ay la wareegeen ilaalinta xadka ethoobiya ayaa waxay wajahaysaa cadaadis xoogan oo ku aadan in ay soo afjarto dagaalka tigree oo bilowday bishii noofembar hogaamiyaasha baxsadka ee tigree ma aqoonsana awoodda ra-iisul wasaare abiy axmed kadib markii dib loo dhigay doorasho qaran sanadkii hore waxaa soo kordhaya warbixinno ku saabsan xasuuqyada ka dhashay dagaalka waxaana sii kordhaya walaaca laga qabo cunayari iyo daryeel caafimaad la'aanta haysata lixda malyan ee shacabka tigreega ah
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka hiibada iyo hal abuurka waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya inoogu soo diyaariyey wariyaheenna cabdulcasiis barrow
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o a soomaaliya waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrow oo muqdisho jooga waxaana marti iigu ah xabse khaliif cumar oo ah gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho isla markaana ku heestaheysay fanaaniintii hore ee soomaalida ay qaadeen xabse kusoo dhow
waa mahadsan tahay cabdicasiis barnaamijku waan ku dhowahay dhammaan dhegaystayaasha v o n waxaan leeyahay maalin wanaagsan
waad mahadsan tahay sidoo kale waan kaaga mahad celinaynaa sidaad barnaamijkan nooga aqbashay marka ugu horeysa waxaan jecelaha xabse inaan ku weydiiyo goorma ayaad ogaatay inaad leedahay cod aad ku heesin karto isla markaana dad fara badan aad ku qancin karto
waa mahadsan tahay cod saas u fiican horta inaan leeyahayna uma aaminsani laakiin sababta dadku codkayga u helaan waxay tahay anigaa jeclanan heesaha dhagaysto kuna luqeeyo jacaylkaana keenaya inay dadku jeclaadaan maadaama waxaan si dhabaaniga u jeclahay iskuulka beri aan dhiganayay baa waxaa timi marti ka timid dalka dibaddiisa oo ka mid ahaa dadka waxbartay markaas iskuulka yimid waxaa la yidhi waxay nagu eedeeyeen oo maamulka iskuulka markaas ay ku eedeeyeen in ardayda aan afka soomaaliga aad u aqoonin oo aysan samayn karin gabayo iyo erayo heesihii horena aysan waxba ka haynin markaas baa waxaa iskuulka uu go-aan ku qaatay in la bilaabo ama la qabto waa hal maalin oo brograam ku aadan qofka halabuurkiisa ama inuu heesi karo ama inuu gabi karo ama inuu eray tirin karo intaba dadkii isqoraa ka mid ahaa anoo markaas boqolkiiba boqol ku kalsoonayn in aan kasoo bixi karo laakiin aaminsan inay waxay ugu dhex nool yihiin
waa tahay marka tartankaasi iskuulkiina lagu qabtay oo aad ka qayb gashay maxaa ka soo baxay oo aad adiga kusii dhiirigeliyay waa mahadsantaha cabdicasiis waxaan qoray geeraar markaas hadda aan xasuusanin hal erey ka mida geeraarkaas laakiin markaas laba beej ahaa waxaan uga hadlayay bilicda muqdisho oo waxaa u dhiibay gabar markaas fasalkii la fadhiiso saaxiibta ahayd anigana waxaan qaaday hees caashikiin cilmixaashiyi muraayo aadan ku luqeeyaan oo maskaxda jirka laga hagaa ahayd waxaa xusid mudan oo maalinkaas aan aad ula tacajabay geeraarkii aniga aan qoray iyo heeskaygaan noqday labada shay ugu fiicnaa markaas marka waxaa soo baxday inaad hal abuur aad leedahay oo adiga inaad wax curin karto oad miro samayn karto iyo sidoo kale inaad cod dad ku qancin karto aad heesi karto soo maca inaan miro sameeyo waxaa igala weynaa in cod aniga aan halkaas la tagay uu kumanaan arday iyo marti halka joogtayba ay wada qanciyeen
waxaan jecelahay hadda waxaad ka mid tahay dhallinyaro mararka qaar dhallinyarada muqdisho ku nool madadaaliya oo isugu yimaado goob ay ku heesaan oo kabankii iyo heesihii loogu tumo weliba qalab kala duwan dhinto loo tumo ku heesaya bal waxaan jecelahay goormo ayaa taana ku dhiiratay oo ad ogaatay inaad kaalintaas buuxin karto
saddex sano afar sano ka hor meelahaas maray tahay baan maalin gabaraan saaxiiban nahay waxay igu tiri meel meeshaanaan tagnaayo marmar baan kaban tumanaa waxaan ku yiri waa jecelahay kabankee iyadoo toos loo qaadayna weligii maarkiina madigeysid markaan tegay gabar baa hees looga qaaday oo loo tumay marka heeskii bay qaladeen markaa heeskii ay qaladay anoon heeskiina waa aqaana laakiin weligii anoon heesin baan ereyada aniga la toosinayay markaasaa gabadh waxaa la maadaama adi qaltoosid sug ayada ha qaado anaa adig qaaday boqolkiiba sideetanna waa saxa ereyda markaasaa dareemay inaa awood u leeyahay xitaa qalab la tumaayo inaan ku heesi karo
heese kala duwan baad hadda qaadaayo fanaaniin hore ay leeyihiin heese aad sida goonida u jeceshahay maxaa ka mid ah
horta heesaha qaraamiga oo dhan waan jecelahay cabdixasiiso laakiin heese waxaa jiro marka aan qaadayo aan aad u jecelahay inaan qaado dadka inaan jeclaadana waxaa kalifay dadka dhagaysanaya markaas heeska qaadayo waxay dareema waxay dareensiinayaan inay ku soconayso heeska heeska heesaha badanaa qaado fanaaniina iska leh aniga malihi mana qaado kumana jiraan youtube-ka laakiin aadaan u jecelahay heesahaas waxaa ka mid ah hees ay khadra daahir qaado khadra daahir cige oo la yiraahdo isha sacabka mare
heeskaasi maxaad gooni ugu dooratay maadaama ay leedahay ku dhacan ilmadu dhir abaarsatee isha sacabka mari weliba hees dareen leh ay tahay maxaad si gooni ugu jeclaatay dareenka dee waxbaa kuga haga ku dhaala absolutely marka dadkuna aaday usii jecel yihiin marka aan qaadayo inay dhegaystaan marka jacaylka ee dadkaas ay saaxiibaday u qabaan dad badanba may dhegaystaan lakiin dadka saaxiibadaas marka heesta aniga aan qaadaya ka helayaan waxay dareensiinayaan anigaba si dareenlaynaa u qaado sidaas darteed heeska dhegaysigeeda iyo qaadisteeda labaduba waan jecelahay mar haddii aynan haynin kabankii oo aan garaaci lahayn maanta haddii aan codkaada dul istaagno oo aan bal dhagaheenna marti uga dhigno sideed u qaadi lahayd
dhegaystayaashana in aysan ila yaabin baan codsanayaa maadaama aanugu fanaanadii ahayn heeska ereyada waxaa ka mid ah dadka uruurayo isu tegay dhammaan ma ogan karaan mooye isaga way uga warama aramidu inay eel dheer taqaan taqaan
aramidu inay eeldheer taqaan kolley waa waa waa wax dib u soo dixi doona inay tahay oo soo noqon doona heeskaas waxaan jeclahay inaan halkaas uga gudbo laakiin markaad adiga si gooni u qaado dareen baad muujinaysaa codkiibaad halkiisii dhigaysaayo macnihii heeskii dareenkii iswata ayaad ka iibinaysaa qofka ku dhagaysanaya ma adigaa iska raadiya mase markii aad qaadayso waa wax iska kaa abuurma
dareenku wax la abuuri kara ma ahan caadiyan aniga waxaan intaa isku dayaa inaan heeska markaa qaadayo stability aan muujiyo oo aan wax dareen muujinin oo aan gacan nuux nuuxinin haddana heeskaa ku qasbaya
waxbaa heeska kugu riixaya inaad sidaa samayso waxaan jecelahay weli heesii khatra inaan sii joogo maadaama inta badan dhallinyarada fanaaniyiinta ah ee heesana qadra daahir ay waayadii ugu dambaysa aada heesaheeda u jeclaayeen heeska labayo toban jeer waxay ka mid tahay heesaad adiga si gooniya u jeceshahay maxaa taana kugu riixaya inaad heeskaa sii jeclaato
heeskaas waxaan ku sigtayba in la ii bixiyo xafsa labayo toban jeer sabab kalena ma ahan aniga anoo sanad camal brograamkan iska qabansanaya oo saaxiibaday barnaamijyo qabano oo gabdhaha walaalaha u ahay walaalaha nahay markay xaflad qabaan ama qalajubiyaan oo kale habeen dartooda u qabano baa waxaa dhacday brograam aan duubanay oo heeskaas heesihii qaadi ka mid ahaa kilib yar oo labayo toban jeerkaas qeybta dambe kooriska heeska inuu wiil aan saaxiiba ahayn oo muuqaalka duubinta soo jaray facebookiisa soo saartay habeenay ahayd anuu markaas qadna kuma jirin xaafadeeda iska joogay saaxiibadii kale ee saxaafadii igula jiray baa wiilkii ka codsaday inay u wada diraan waxaan subaxii soo kacay ugu yaraan laba iyo labaatan qofood iyo ka badan oo saaxiibadaya oo aniga istrigooda meesha facebooka la saarto oo aniga aan ku wada casuumanahay oo qof walbana igu taagareenaayo oo intayga wacan leeyahay khadra daahirta xilligan joogta marka heeska waa jeclaa laakiin zaa-id aan usii jeclaaday kadib markaa arkay inaan awoodu leeyahay inaan khadra daahir daba dhaajiyo dadkuna ay ku qancayaan xabse laakiin marka dhallinyarada saagaa loo yimaado way ku adag tahay in ay fahmaan badi ereyada micnaha leh oo heesihii hore ku jira ee weliba af soomaaligaio baraxa la-aa ah adiga maxaa ku dareensiiyey ereyadaasi yaasa ku baray macnaha ereyadaasi ku jira iyo in fanaaniintaasi adoo wakhtigan joogana aad weli wakhtigoodii la jaan qaada
marka iskuulka dhiganaya anugu waxaan jeclaa maadada soomaaliga gabayadaan aada u jeclaa xifdintoodaan aada ugu heli jiray ereyada iyo macnahooda inaan bartana waan jeclaa markaan heesaha sii bartayna ereyo hor leh oon weligay maqlin laakiin macno weyn ku fadhiyaan bartay waxaa laga yaabaa heeska markaan ka helo laxankiisa erey keli maahan heesta mararka qaar laxanka loo saaray la saaray baa horta kaa gadaya markaa laxanka ka helo ereyada qaar aa garan waayena ilaahay fadligiis saaxiibo waxaan laahay abwaano abnadaasaan weydiiyaa ereygan maxaa loola jeeday marka sheekada heeska laga sameeyey ay kaa dhacdhacdo way kasii macaan badan tahay markaadan ogin sheekada heeska markaasaad waxaad sheekadii lagaaga sheekeeyey iyo adigoo wakhtigii taaganaad isdareensiisaana heesaa qaada soo maa heeska labaiyo toban jeer haddii aan bal codkaada anigii dhagaystayaasha markaan ku dhagaysay
laxawsiga naftaydiyo tallaadeenaan la xoskaahe libiqsiga cadaaho igu kaaluriyaani ana laabta makanin inuu liica caashaqoye ana laabta makanin inuuwwway liica caashaqoye haddaad lahashadaadiyo lugahaaga kala reeba ama laabta lugadka talagaali kiranta oo labiyo toban jeer toban jeer igu soo ligligata
oo labiyo toban jeer igu soo ligligataa waa tahay markii dhallinyarada sidaan aad ugu haysto ama mararka qaar abwaanada aad la joogto kabankii la garaaco boongihii la tumo qalabka kala duwanaa ee muusiga lagu garaaco ee sidan aad codkii u qaado naabwaanada maku yidhaahdaan waxay ahayd xabsa inaad fanaanad bannaanka timaadan noqoto dhowr maray dhacday laakiin anigu heesaha inaan dhagaysto qaado waa jeclaa lakiin afinaan noqdo ma jecli sababtoo eh waxaan leeyahay hiwooyin kale hiwaayo kale oo aan jecelahay inaan horumarka gaaro tusaale anigu waxaan bartay siyaasadda jaamacadda markaan dhiganayay haddana waxaan ahay saxafi labadaas oo ayagaba ka agdhow fanka oo ay saaxiiba yihiin inaan heer ka gaara igaga filan inaan fanka kusoo biiro sababtoo eh way iga sii tiro badanayaan hiwooyinka markaa mafaanta laakiin way dhacday inay fanaaniintu yiraahdaan ama abwaanado kale way ahayd inaad hees qaado tusaale heeskan labiyo toban jeer qadar daahir waxay qaaday iyadoo aada u dacyar oo codkeedu intaa uu kasii yaryaryahay siday hadda tahay marka laga tago dhowr maree duubtay haddana mararka qaar cod waxaa jira qadar daahiro heeskan ay qaadayso iyo midka anig duuba yaallo marka lasku fiiriyo in aniga mararka qaar uu sheeka iga galo wax kastoo dhacaan aniga khadar daahir ma gaaro mar isku mataalo laakiin markaasi ay yareed ay heesta duubtay iyo markan anigu qaaday aaday isu soo shibahayaan
waa mahadsan tahay waxaan jecelahay weli codkaadii dadku inay sii dhagaystaan oo dee lagama daalayo in la sii maqlo sahre axmed jaamac oo kale rabbi ha u naxariistee heesaheeda ayaad qaataa weliba heeskan la yidhaahdo bal qof yahow jacayl baa igu kaa qasbaaye oo ay aada ugu cod macaan tahay adna runtii markii aad qaadayso ay dad fara badan hadda markhaati ka noqon doonaan sida hadda codkaa u keento waxaan ku weydiinayaa heeska maadaama heesaa aad qaado kuwa dareen leh ay yihiinoo aan ragga lagu xiriyin maxaa heesaaskooda dareenka ah xafsaay kugu hagaya qudhaada eryada ma jecli soo dhaweynta anuu heli karo nacayb ma ka helo sidaas darteed aan ku jeclahay saastaa xitaa anuu heesaha markaan dhegaysanayo daadiska aada ugu maraaxaysto in weliba gabar iyo wiil markay wada qaadayaan in gabadhu ay daadisana wiilku daadiso labadaba ma jecli haddaan la hurayninna inay gabadhu daadiso aada uguma helo marka waxaad jeceshahay mar kasta dumarka iyo jacaylku naxariistii soo dhaweynta inay wada joogaan soo maca aada iyo aad heeskaa bal haddii aan codkaada ku maqan
bal qofyow jacaylba igu ka qasbahayo waday quursanaysaa qayrka mawaayine qosolba way kula tahay qarqaryadani haysiyo qamwayadana fatayda oo dibnaha loo qanina haddaan go'yaamaha adaada lagu qabsanayaa igada qumbuxashada qoontaad yeeshaan dadka kaga qalooda
dhibkaad ii geysataan weli ka qariyaa dadka marun qaladabac muuji heeskaan markaa qaado dadka kaa ag dhow iyo dhallinyarada weliba maxay ku yidhaahdaan
koley de qof hadduu xitaa cod fiican uusan ku hesin waxaa jiro wax mujaamilo la yirahdo yirahdo laakiin laakiin dad baa fahmay ereyada soomaha iyo meesha ay ku socdaan welina cidmo ku tiri xabsay ma jiraa dareen kuu dhaweynaya iyo aanooyin aad tirsanayso aad rabto codkaada inaad ku soo celiso aqoontii meesha looga saaro walaahi aana gooni oo aan tirsanaya ma u qaadin heeskan mudaare axmed ay leedahay waxaa jiro hees kale xitaa oo aan kasii jecelahay oo ay cabdinaasir macalin saciid la qaado oo arooskeenii saldhiga layidhaahdo macnaha heesaha keliyana aniga khusayaan uma jecliye markaas sida loo qaadayo iyo laxanka saaran ayaa aniga ereyada igala weyn xitaa mararka qaar waxaa jiro heesa daadisa aan jecelahay sababta un jeclahayna ereyada daadiska maahane laxanka heesta ayaa qasbaya inaad jeclaato oo mararka qaar jecel codkaasi meesha uu ka imaanaya iyo halka adiga aad dhigaysa mararka qaar inay isdoontaa aada iyo aad
waa tahay waxaan jecelahay magoolna inaan markaan eego darkeydii waan heesaheedii u imaado oo mararka qaarna aad qaado magool heesaheeda teebaad ugu jeceshahay si gooniya weliba markaan usii dulista
magool aadaan horta heesaheeda u wad jecelahay iskuulka berigaan dhigan jirayna maadaama dhowr jeer aan heese ka qadqaaday magacayga iyo keedan uu ishabahayo maadaama ayada xaliimo khaliif cumar tahay aniguna xabse khaliif cumar ahay dadka iskuulka ardayda iskuulka waxay igu yeeri jireen xabse khaliif cumar magool mahad inkastoo markaan jaamacad bilaabay oon aan fahmay inaan magool booskeeda geli karin oo aan ka awood batay inaanaystaas oon iska jireeyey oo saaxiibadeyna alxamdulilah igu qaateen oo magacii layga dhaafay haddana magool aadaa u jecelahay heesaha ay qaadana waxaan ugu jecelahay hees la yiraahdo nairos
heeskaas nairois ayadiya maxamed saleebaan wada qaadaan jubec baa kula luqeynaya heeskaas
waxaan filayaa marba haddii aan hore usoo sheekeyno heeso badan inaan loo baahnayn inaan heeskan sii faaqidno oo heeso kale ayaa hore loo soo arkay bal haddii aan heeskan mar kale codkaada ku dhegaysano
nairosku waacid waa nagi adduunyadu waa naar kalgacaalku naftayda waa naar kalgacaalku nasiibo wanbiri caashaaqu nugaylo daray horaygu maadnixin naxariis kalgacaali
wa tahay aad baad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay waxaa jira fanaaniin badan oo qaarkood siyaasadda ka yimi oo hadda baarlamanka jooga saxafiyiin badan oo saxaafadda kasoo tegay siyaasadii jooga iyo qaar saxaafadii inta ka tegay fankii u wacdaba adigaoo hadda siyaasadiina bartay saxaafadii ku shaqeeya fankiina qayb ka ah ma laga yaabaa in aad midna ka tegin oo weliba hiwaayadan fanka oad adiga leedahay si toosa bannaanka uga soo baxda
walaahi intaan ka badan ee bannaanka sii timaado ma rabo fanka waa jecelahay waan dhegaystaa waana mararka qaar waa ku raaxaystaa in aniga qaado intaan ka badanna inay bannaanka sii timaado ma rajaynaayey laakiin waxaan rajaynayaa inaan saxaafadda iyo siyaasadda midkood inta lugta saaro aan horumar ka gaaro insha allah si gooniya waxaan rabaa inaan kuu weydiiyo xilliyada aad jeceshahay kaxabsi ahaan markaad tahay inaad heesahan iyo fankaba aad si gooniya u dhagaysato oo aad deganaan ku dareento waa goorma waqtiga markaad eegto
inta ugu badan waxaan dhegaystaa heesaha marka aan firaaqada ahay waxaan dhegaystaa marka ujeegu degan yahay tusaale habeenkii oo kale markaan shaqada iga dhammaato oo aan guriga joogo ayaan dhegaystaa haddii markaas hoolle mashquulinaysa ay jirto ma jecli inaan hees dhagaysto sababtoo ah waxaan diidayaa inaan heeska iyo howsha labadaba isku qaso
aad baad u mahadsan tahay xabsa khaliif cumar khyaartiinala socota barnaamijkii hibada iyo hal abuurka ee v o edana intaa ayuu ku dhan yahay waxay noogu marti ahayd gabadhaasi dhallinyarada ah ee codkeeda uu aadka u wanaagsan yahay kana mid a daayarta ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya tan iyo kulanti dambe waa cabdilcasiis barroweyde leh nabadgelyo
haatanna xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno horyaalka brimier liaga kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha chelsea iyo westbrom albion kulankaas oo kooxda chelsea looga adkaaday shan gool iyo laba gool ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa tababaraha cusub ee kooxda chelsea uu habeenkii xalay ahaa la kulmay guuldaradiisii ugu horeysay tan iyo intii uu majaraha u qabtay kooxdaasi chelsea kooxda westbrom albion ayaana shanta gool ee ay kaga badiyeen kooxda chelsea waxaa laba ka mid a u dhaliyey ciyaaryahankooda barera halka hal gool uu u dhaliyey ciyaaryahan robinson gool kalena waxaa u dhaliyey ciyaaryahan diane kooxda chelsea ayaa ciyaartan waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda tiago silva kaas oo garsooruhu uu ku abaalmariyey in ciyaarta laga saaro kooxda leeds unitedna waxa ay labiiyo hal uga badisay kooxda sheffield united leicester city oo gurigeeda joogtana waxaa labiiyo eber uga badisay kooxda manchester city oo hogaaminaysa horyaalka premier leaga labada gool ee kooxda manchester cityna waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah mande iyo jesus kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa guuldarro saddex iyo ebra kala kulmeen kooxda liverpool oo difaacanaysa horyaalka premier leaga oo xilli ciyaareedkii hore ay ku guulaysteen iyadoo laba goor uu shabaqa kooxda arsenaal soo taabtay ciyaaryahan diego jota oo maalmahan ku jira qaab ciyaareed cajiib ah halka goolka saddexaad uu kooxda liverpool u dhaliyey ciyaaryahan maxamed saalax wiilasha kooxda arsenaal ayaana ku guuldaraystay in xale ay soo taabtaan shabaqa kooxda liverpool iyadoo tababare arteetana ay weli kusii adkaanayso inuu xal u helo dhibaatada haysata kooxdaasi arsenaal kulmo kale oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda southampton ay martigelinayso kooxda burnley newcastle unitedna waxa ay la ciyaaraysaa tottenham astanvilla iyo fulham ayaa isku aadan halka kulanka u dambeeya uu dhex marayo kooxaha manchester united iyo braton albion horyaalka laliigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda villareal ayaa saddex iyo eber oga badisay kooxda garanada real madrid waxa ay labi eber oga badisay kooxda ibar ususuna iyo getaf oo wada ciyaarana eber iyo eber ayay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaana caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda deportivo alves ay ku aadan tahay salta vigo elja iyo real batis ayaa isku aadan cadis iyo valencia ayaa iswajihi doona halka kulanka u dambeeya uu dhex mari doono kooxaha sevilla iyo atlatico madrid oo hogaaminaysa horyaalkaasi laliigaha ee dalka sbein dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda ac milan ayaa barbaro hal iyo hala waxay isla dhaaf waayeen kooxda samdoria atlantana waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda udanesa banaveto waxa ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen barma kalyari waxaa labiyo eber uga badisay kooxda verona corotona iyo fiorentina oo wada ciyaaray hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen lazio waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda specia napolina waxa ay afar iyo saddex uga badisay kooxda corotona sisolo iyo romana laba iyo laba ay isla dhaaf waayeen halka juventus iyo torino oo wada ciyaarana ay laba iyo laba ku kala baxeen kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee inter milanna waxa ay hal iyo eber uga adkaatay kooxda bolonya ee kubadda cagta wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fannaan cabdi holan iyo ikraam caraale guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahiim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Has taken a ball.